بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد دومي كحجانك بارلمانك دولة أن جعلناها ولا لها غالقة بارلمانك جيبوتي مدن حسين عمر وزيرك الدستورك إيه فدرالك حكومة فدرالك من غيرك إيه سومالية مدن مدن نونو سيايا سفارة جمهورية الصومالية إيه دلك مدن جيبوتي مدن ميرابي سيدو كالي ambasadarka qaaliga ah ee dalka walaalaha annaha ee jabuuti u fadhiisan doona soomaaliya una diyaarka ah inuu nala qaybsado soomaaliya waxaa maanta yaalla lur iyo nafciba walaalkeenna ambasadar dayib sidoo kale isku xiraha had iyo jeer aweeba iyo baarlamanka soomaaliya inta fara badanna dejiyaha ah mashaariicda ee aan uga faa'iidaysano seminardan oo kale hay-adda aweeba mr john mckendy sidoo kale wakiilka ka socda hay-adda umbos oo runtii aan ku xasuusanayno ambasadarka wax badan nala shaqeeyey ee shirki dib u heshiisiinta ugu dambeeyey ee runtii aan la ilaawi karin ambasadar dowladda cabdalla ee ka socda haatan magaca wombos sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkeenna paul oo runtii ah isaga ninkii markii ugu horeysay ee aweeba iyo baarlamanka ay heshiis wada galaan nimankii lahaa mashruucaasi heshiiskii lagu wada galay aan xusuusto nairobi sarena un d b wakiilka u fadhiyo ninka dhallinyarada ah ee walaalkeenna ah ee had iyo jeer sidoo kale isagana mar weliba nala garab taagan un d b howlaha iyada ay u qabato soomaaliya mr maw rugcadaageenna siyaasad islamarkaana xelal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore ee nidaam dalka ka jira ugu dambeysay burburkii ka hor doctor jawaari oona ah xildheero sharcidejiye ka sokow siyaasi aada looga yaqaan dalka nabadoonna ka ah arlaadi guud ahaan saaxiibadeyda qaaliga ee baarlamanka federaalka kumeel gaarka ee soomaaliya intaana u gudbin bahda sekretariyaadka ee minidka ku howlaneed ilaa iyo intii shirka uu socday inta iga soo horjeeda ee si gaara uga dhex muuqda walaalkeena halkanu lectureka nooga jeediyey mr xasan ee dowladda south africa wax badan naga siiyey fikir aan runtii kaga dayan karno gabdhaha iyo wiilasha kale ee intaba marti sharafta iyo bahda miidiyahaba waxaan idinku salaamayaa intii mudan salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu inta kalena good evening iyo good afternoon miday leedahay idan nasiib allah uga dhigo runtii mahad celinta koowaad waxaan aada ula qaybsanayaa saaxiibaday mar welibana waajib nagu tahay hor alle iyo hor aadanaba inaan ka nidhaahdo walaal jira dowladda jabuuti oo shacbi iyo xukuumad ilaa iyo madaxweyne mar weliba nagu haya qalbiga mar welibana noo arka dad iyaga ka mid ah islamarkaasna xubin ka maqan ee ay tabayaan sidaan annagaba aan u tabi jirnay marka anigoo magaca guddoomiyaha baarlamanka federaalka meel gaarka ah soomaaliyeed kan xildhibaanada kan sidoo kale mar haddii wasiirkii xukuumadda nala jooga aan ku darsanayo iyo kan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane sheekh shariif sheekh axmed intaba waxaan leenahay gudoomiye ku-xigeenka iyo ambasadarka anigii wafdiga ballaaran ee ka turjumaya walaalihiina soomaaliyeed hay-adaheedii sharci dejinta ama hay-adaheedii dastuuriga tii ahayd midda ugu sarraysay ee sharciga dejisa naga gaarsiiya salaan iyo kal gacayl aanan dhammaanayn oo aan duugoobayn mas-uuliyiinta qaranka walaalaha jabuuti iyo shacbiga aanan ilaawi karin marna runtii soomaaliya dad bay kala baratay in ereygaasi mar weliba aan ku celcelino waa xaq dad aan walaal u manayn jirnayna waa baranay waxay yihiin dadaan cadow weligeenna u haysanayna waxay galaan iyo waxay yihiin waa ogaanay rubabaaratin naafica ayay yidhahdaan carabtu waxaad dhibaato ah u malaynaysid oo aad faa'iide aad ku qabtaa jiro walaalka runta iyo saaxiibka dhabta ana waxaa la bartaa xilliga aad dhibaatada ku jirta ama ciriiriga walaa yucraf alakh ila fii waqti diiqna waa la yidhaahda marka saa waxaan uga dan leeyahay marka miiskan maanta la eego inta ka soo horjeeda ee beesha caalamka ay ku wada idil yihiin africa iyo aasiya intii naga tagtayna iyo kulli marka lagu daray horay noo soo shariftay ee nala taagnayd yurub iyo maraykan australia unbaa ka maqneed aan umalaynaya gabadhaas iyadana waan ku aragnaa markaan nairobi aan tagno iyadoo arrimaha soomaaliya u soo taagan dad badanoo laakiin annaga wakhtigii berisamaadka ee nabadda aan ahayn antum ikhwaanana antum zumalaa'ana antum banii acmaamana antum kulla shayin ayna dhihi jireen maalmahanoo kale ma muuqdaan mana la arko xilliyadii xataa noogu roonaa afurka iyo zakada ayay ahayde beryaha inay waxna taraan iska dhaafe xataa xeebaha marka la fiiriyo lagama arka camaamadahooda balse dadkaasoo kaleba inaan townana waa loo baahan yahay maxay maanta noo noqon karaan hadday shalay annaga dadka ay iyaga dadka nooga sokeeyeen ee aan dhahayna walaalaheenna carbeedow garta maantase waxaan muuqata inay afrikadii xataa ka dambayso oo maanta oo dhiigga hurayso oo amison halkan ay joogto oo iyagana maalin walba annaga markii noogu dambaysay madaxweynaheena saddex milyan ee dollar ay la soo hor fadhiisteen shirkii qatar iyagoo balaayiinna ku bixinaya falastiin laakiinne waxba waxbay ku ilowsiisaa waxna waxbay ku xusuusisaa maanta waxaa inayna halmaansiyaan xanuun kastoo naga hayo mudan inta halkaa fadhido iyo inta kale ee la midka ah ee walaalaheenna jabuutina ay sutida u hayaan gogosha dahabigana noo dhigtay dowladda maanta aan ku naaloonaynaan iska lahayd horay iyo gadaalba wixii iyada maskaxiyan iyo maal ay ku bixisay marka annaga haddaan baarlamaanka aan nahay shacbiga aan ku matalayno cod horta midkaa ugu horeeyo inaan anigoo magaca shacbigana dhinaca kale aan ka adeegsanayno waxaan jecelnahay inaad hoosta ka hariiqdaan haddaad tihiin mumaailiinta beesha caalamka haddiise midda hoos aan usii daadego oo tangaarka noo ah haddaan nahay baarlamanka soomaaliyeed baarlamanka soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa maanta duruufo iyo dhibaatooyin aan la soo koobi karin wuxuunay ku mutaystaan xildhibaanada hortiinna ah wax kastoo qof bani aadama uu kula kulmi karo noloshiisa xarij ama dhibaato ama abiyuus xildhibaanadani iyo kuwa la mid ah oo saaxiibadeenna ah oo maanta qaarkooda adduunyada inay nala joogaan aan aad u jeclaan lahayn waxay maanta ku waayeen naftooda inay dalkooda iyo dadkooda u adeegaan iyadoo xaaladda maanta dalka jirto nin kasta oo heli kara inuu arigii u lahaa uu ka saaro soomaaliya uu dibadda ka geysto jeclaystay nimanka caruurtooda iyo ayaga iyo ehelkooda iyo naftooda inay ayaga inay ku baaba'aan oo ay ku rafaadaan oo ay u dhintaan ay ku dhaawacmaan go'aansaday ayaa horta waxaana idinku barayaa iyagan inay yihiin dadka idinka soo horjeeda hortiina jooga iyo kuwa idinka maqanba taasina waxay keenaysaa inay mar weliba ay qiimeyn ay ku sameeyaan xilligaa adag ay ku jiraan cidda wax la qeybsanayso waxaa baarlamanka soomaaliyeed uu ku shaqeeyaa wadciga kan ugu adag ee baarlaman adduunka maanta jira ku shaqeeya aanan jirin sababtoo ah baarlaman toddoba bilood guri iyo deegaan dad kale ay iska leeyihiin dhex degan haddana aanan helaynin wixii xuquuq ugu lahaa lagana sugayay inuu shaqeeyo waa dareemi kartaan culayska saaran u n d b iyo inta kale doonariska ah ayaa muddadii shanta sano aan soo soconnay waxay ahaayeen kuwa aan marna wax ka helno marna aan wax ka weyno marka last seventeen maantiskii ugu dambeeyey baarlamankani wuxuu ahaa mid dalambaadii maaragtay haddii lagu tilmaamo uu noqon lahaa laakiin waxaa sutida u qabtay oo adkaystay xildhibaanada idinka aad u jeedaan oo u bareeray in la dilo ama in la dhaawaco ama in la barakiciyo ama wixii kasta ha lagu sameeya inaysan ka soo dhaqaaqin xamar oo aad idinka aad taqaanaan wadcigeeda iyo dadka maanta ku sugan waxa iyaga ay ku nool yihiin marka beesha caalamka ninkaad shalay wax ku ogolaa ama adiga ku qiimaynayay unbay mar welibana qoraaxdaada aad ka filaysaa inuu qiimeeyo marka calaancal nagama aha cabasha nagama aha baahi sheegasha nagama aha gunnima nagama aha balse waxaan jecelnahay inaad nala sheergaraysaan waxa aan ku sugannahay maadaama aad nala qaybsanaysaan wax badan in baarlamaanka sidaasi oo kale uu yahay waajibka laga sugaayo iyo xilka laga sugaayo inaanan ahayn wax caadi ah taasina idinka iyo inta mudan inay wax ka tidhaahdo ama wax kala qabato baarlamankan duruufihiisa ayaa waxaan idinka codsanaynaa inaa u istaagtaan si kastaba ahaatee baarlamanku rajadiisa iyo yididiladiisa way taagan tahay waxaana aad ka daawanaysaan tiibiyada gudoomiyaha baarlamaanka oo masaartiisa haysta ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda oo seeftiisii haysta xildhibaanada oo yaambooyinkooda wataan oo dayactiranayo ama nadiifinayo baarlamaankii hore ee majliskii shacbiga ah ee loo yaqiinay guriga ummadda taa marka waxay ka turjumaysaa inay niyaddoodii ay nooshahay ay weli aynan isdhiibin baarlamaanka soomaaliyeed xildhibaanadiisa iyo guddoomiyaashiisa ayna diyaar u yihiin inay ummadooda u adeegaan wax kastoo ay la kulmaan sidaa aawadeed ayaa abiil waxaan rabnaa inaan u jeedino dadkii waxna tara jirayow waxay taagan tahay idinka un waxtar ha laydinka helo dadkiina ilaaweyne iska ahaato sideeda maalin bay taariikhdu imaan doontaa marka sidaa aawadeed abiilkayga wuxuu ku wajahan yahay dowladda jabuuti oo ugu horeyso ninkii awoowahaaga yaqaana lafahaaga astoraaleer ayada inay u istaagto oo ay noqoto dowladda ku hadasha afka soomaaliyeed ee ayada u dooda waxa maanta baarlamaanka uu dhibayane walaalkeena xuseen cumar oo nagala joogo inuu marka ugu horeyso ugu noqdo afhayeenka usii gudbiya haddii la doono walaalkeena madane idriis arnauud oo haddaba aan ognahay in dowlado fara badan uu ballankula jiro oo china ugu dambayso in baarlamaanka soomaaliyeed arrimihiisa inuu kala hadlo uu doonayo taana weligeed aanan ahayn ma artimidaana ilaawi doonin horeyna madaxweynaha aan ooga baranay meeshaan soomaaliya joogin hadday jabuuti joogto soomaaliya waa joogtaa sidaa iyo si la mid ah ayaan beesha caalamka dadka ka jooga ee qiimaha leh ama yurub ha noqoto waanu sii maraynay eu european commission hadday holland keliya ay noqoto oo netherland oo john mccady iyo ragga kale ee walaalaheena ee africa jooga halkan ee kenya oo aanan ilaawi karin abaalkaynagu leedahay ee ka socda iyo inta la midka ah iyo pawl oo midooda yurub ka socda walaalkeena mao ee u n d b united nationka ka socda iyo dr jawaari oo maanta qurbaha keliya haddii fundraising soomaaliya ay u istaagto waxay ka geli kartaa ognaha maskaxdeedan uu leeyahay in baarlamankan ee dhibaatada joogtada ah ku dhex shaqaynaya inaanan la ilaabin dadba dulan soomaali burburinteedaba waa loo soo qaaraami jiray markii dibadaha la joogay si kastaba ha ahaatee haddaan hoos marka ugu sii daadego guddigan iyo baahidiisa guddigani wuxuu ka mid yahay guddiga maanta hawsha adag ee baarlamaanka markii la yidhaahdo laga sugayo inuu qabto guddigan si hawshiisa asiga uu u qabto wuxuu u baahan yahay in maanta lala garab istaago hiil iyo ho dowlad maanta wax soo gelayo oo aan ognahay aan ku tuhmayno dhaqaalay haysataane xamar ogama aanan soo tegin idinkana waad ogtihiin wax weliba inaan annaga aan ka soo bilaabaynay from the scratch sidaasi darteed guddigan iyo kuwa la midka ah haddaan marna si guud aan u dhigo intii saaxiibadayda ay sheegeenaan la qabaayo seminaarada waxay noo yihiin shidaalka aan ku sii shuban karno si aan u gaarsiino gaadiidka aan higsanayno meesha nalaga finaya inaan gaarno annagoo aqoon durugsan haysanno oo aan adduunyada saanqaadkeedane aan wax ka sii qaadan karno fikir iyo qiimeyn aan ku samayn karno meeshaan taagannahayna aan kaga qiyaas qaadan karno in aqoon kororsiga nalagu caawino maxaa yeele aqoontu qiimaheeda wax weliba ayadaa ka sarreeyo lacagtu waxaa ka qiimo badan aqoontu ninkii aqoon kuu kordhiyeyne sayid cali siduu yidhi man zaadanii xarfan akun lahu cabdan ninkii aniga ii kordhiya xaraf keliya addoon baan u noqonayaa uu yidhi sidaasi aawadeed taasi anigu mar waliba qiimaha aqoonta aan siinayno waxaan jecelnahay inaan marna maaragtay loo kala harin sidii baarlamanka aqoontiisa sarena loogu qaadi lahaa nidaamka adduunyada ku horumartay ee maanta ay higsanayso ee waxa haddii capacity building loo hadli lahaa xaggiisa ama haddii good governance la dooni lahaa haddii democracyga wax uu yahay intaba saaxiibadii siday tilmaameen waa baahideena guud in arrintaasi hoos aad ka hariiqdaan waana soo dhaweynaynaa fikirkaasi waxaan ku taageersanahay saaxiibadayda horta ida hadlay wasiirka oo runtii barnaamijkan soo diyaariyey oo aad u mahadsan markii hoos loo degdego barshaha asiga uu xukuumadda soo mariyay ee baarlamankan uu sugayo guddigan si hawsha asiga uu kuleeyahay iyo baarlamanka marka u horeyso annaga iyagaa loo gudbinaya haddaan guddoonkaan nahay guddigaanaan leenahay idinka soo eega marka iyaga ay ka soo baarandegaan oo ay soo arkaan oo ayaga ay noosoo lafaguraan ay soo bisleeyaan ayaa baarlamanka isagoo si fudud markaasi u fahamsan oo ayagana maskaxda ay noo geliyeen wixii ayaga ay soo barteen ayaa waxaa fududayn karta wixii xukuumadda iyo wasiirka ay ku soo daaleen ee muddada dheer in markaasi si smooth ah loogu gudbo oo islamarkaasna bulshada loo gaarsiiyo marka si taa loo helo waxaa loo baahan yahay kow inay helaan xafiis baa lagama maarmaan sida ibraahim yiro uu sheegay oo ay u dhammaystiran yihiin qalab maxaa yeele nin aanan haysanin hal combyuter oo xataa uu ku kaydsado wixii uu qorayo ama waxa documentigan maarta maarta hadda wuxuu noo sheegayay doctor jawari markuu bixinayo dastuurku wuxuu yidhi waa life document waa document nool waa runtiisa annaga dastuur keliya maahan waxaan ku soo aragnay suudaan oo annaga aan u tagnay seminar lixdankii ilaa iyo hadda go'aamadii baarlamanka la gaarayay iyo minitiyadii la qaaday in meel waliba arshifyada ay ku jiraan oo arkiibiyo dhan loo wada sameeyey oo librariga haddaa gashid activityga baarlamanka adiga aad ka helaysid annaga horta kistii aan ku haysanayna baydhawaana looga soo bililafaystay garabkooda allah galo madaxoodana allah ka shubo ciddii naga qaadatay laakiin waxaan nimid xamar annagoo haba yaraatee nin xataa oo balognood wata asigoonan jirin marka sidaas aaweed waxaan u baahannahay in xafiiskan ma arti kable bilawshay kheyr bilawshay kable ayaa la yidhi kowdhe in xafiis loo sameeyo guddigan oo hawsha adag ay sugayso loona qalabeeyo si ay ayaga ay maartay u noqoto guddiyada kalena kuwa ayagana khayradaan aan u raadino oo markaa si ay u helaan wax ayaga ay ku shaqeeyaan ma gartay oo ha noqoto kombyuutaradii ha noqoto ha noqdaano ma aragtay ee qalabkii kale xafiiseedka ay u baahnaayeen ama ha noqdaano advisor oo laftirkooda loo qoro oo kadibna ayaga ay noqdaan dad ayaga matali kara baarlamanka una soo gudbin kara wax ayaga laga rabo tan labaad waxaan rabaa in loo fududeeyo helitaanka maraajicda waxaa waaye maanta dasaatiirta adduunka way fara badan yihiin waddamo qaarkood lama jaan qaadi karno kuwa afrikada iyo tersamondo kuwa ah sida dhibaatada taagan ayaga waddamadooda waxa soo maray sida ay uga gudbeen waa u baahannahay dalalka dagaalada aafeeye oo kale hadda liberia oo kale iyo maaragtay sieraleon oo kale burundi iyo ruwanda iyo waddamada ishaysta ee afrikada iyo tersamondo qolooyinkan hadda waxaan arkaa sierlanko hadda doorasho u dareeraysa waxaas oo dhan waxaan u baahannahay in on kara ama ay inay ka faa'iidaystaan maraajicda ee ah dasaatiirta ama ha noqdaano kuwa waddamada muslimka ah ama waddamada nan muslimka ah maaragtay oo iyaga markaa si ay uga faa'iidaystaan at least markaana ay u arkaan wixii federaal uu yahay lama yaqaano autonomia hadda kor soomaaliya la isku dayey asaga laftirkiisa asagoona la aqoonin waa la iskaga harayla isagoon la hirgelinin waxay central government iimaha ay leedahay decentralization baa la sheegayaa adduunyada marba anaga block building xataa nalagu dayey waxyaaba fara badana adduunyadana dhinacyadana nalaga qasayaa waxaasoo dhan waxaan rabnaa inay guddigaani ay naga shaafiyaan oo ayaga ay noqdaan dadkii dabooli lahaa waxaana loogaga baahan yahay si kastaba ahaatee mar kale waxaan aan rabaa inaan u sii mahadceliyo mar walibana aan maartay tilmaamo doorka ay ciyaarayaan runtii hay-adahan aad iskugu dhabarjebinaya calaamooyinkoodana maanta ka muuqata astaamahooda ama u n d b ha noqoto ama umbos ha noqoto ama e c e ha noqoto ama aweeba ha noqoto ama n d i oo meesha hadda iyadana aan nala joogin oo iyadana aan xusayno marka warkii waad baan idinkugu dheereeyey soomaalidu waxay tidhaahdaa nin ooman biyo inuu ka dhargaayo isuu malaynaya haddii la keeno maadaama aan fursadaha mar weliba aan isla heli doonin maaragtay waxaan oga faa'iidaysanayay maaragtay saaxiibadayda maanta inaan wixii baarlamankana aan ku daraynayn inaan gacan oga helno inaan gaarsiino fariimahaasna ay noqdaan kuwa ficil ahaan wixii ka soo baxo insha allah aan u aragno degdeg annagana waxaad nagu hadlaynaysaan inaan dhego u yeelano waxyaabaha dardaaranka ee hadba dhinac kasta iyo duruusaha iyo siminaarada iyo aqoon kororsiga nalogu deeqayo wabilaahi towfiiq intiina caawisayna waa mahadsan tahay intaana caawinayna way mahadsan yihiin shukran